afhayeenka madaxweynaha dowladda federaalka ku-meel gaarka xuseen maxamed cuub sireed oo aan kula kulmay xarunta madaxtooyada dowladda isagoo ka hadlaya hadalkii ugu dambeeyey madaxweynaha ka soo baxay ayaa waxa uu yidhi bismillahi raxmaan raxiim madaxweynaha dowladda federaalka ku-meel gaarka soomaaliyeed mudane cabdullaahi yuusuf axmed marka ugu horeysa wuxuu salaan guud iyo hambaryo u dilay dhammaan shacabka soomaaliyeed prime ministerka cusub ee loo magacaabay soomaaliya maantay bisha tahay koob iyo labaatanka november intaa kadib madaxweynuhu wuxuu mahadbalaaran uu kaga celiyey dowladaha nigeria iyo burundi oo iyagu diyaariyey ciidamadii ay usoo diri lahaayeen dalka soomaaliya si nabadii iyo kala dambeyntii iyo sharaftii iyo qalanimadii soomaaliya dib loogu soo celin lahaa maxay tahay sababta hadda usoo beegtay in ay usoo diraan dowladaha aad adigu xustay ciidamo dabcan diyaargarowda ku jireen in mudaaba ciidanka marka la dirayo ciidanku diyaargarowga u baahan yahay iska dir maaha waa in ciidanku saxay wataan waa in qalabkooda military ama qalabkooda ciidan u dhamaystiran yahay waxaan rajaynaynaa waktiga xaadirkaa in dowladaha aan tilmaanay ee burundi iyo nigeriyada ay dhamaystireen dhammaan qalabkii ciidan iyo diyaargarowgii ciidamadii ay usoo diri lahaayeen dalka soomaaliya ahaan ciidamadaasi waa imisha ilaa hadda inaanu sheegno ma doonino
ilaa iyo goorma ayay kusoo beegan yihiin inay yimaadaan dalka soomaaliya dhowaan baanu rajaynaynaa markay yimaadaan baan idin sheegi doonaa diyaaya sidan afhayeen adiga waxaa tahay afhayeenkii dowladda federaalka milgaarka ciidamadii afhayeenkii madaxweynaha dowladda federaalka milgaarka ciidamadii hore ee u joogay dalka soomaaliya ee isugu jiray kuwa dowladaha aan darisku nahay iyo kuwa kale ee uganda waxa ay qaban waayeen miyay qaban karaan kuwa dambe ee hadda imaanaya ciidamadii hore oo joogay dalka soomaaliya hadday noqon lahayo ciidanka etoobiya iyo ciidanka ugandaba wax badan bay qabteen kuwaanuna way kusii biirin doonaan haddii ilaaha idmo iyaguna waxay horey usii wadi doonaan nabadka soo dabaalida dalka soomaaliya marka waxaan rajeynaynaa kuwii horan inay wax hore wax u qabteen kuwaanuna ay wax qaban doonaan haddii ilah idhahdo sida aan ognahay soomaaliya waxaa ka jiro isbedello culculus oo aan lasoo koobi karin haddaba arrimahaasi marka aada adigu eegto siday kuula muuqdaan isbedelka hadda madaxweynaha uu ku dhawaaqay ra-isul wasaaraha cusub bal ka war arrimahaas waxaan rajaynaynaa in weji cusub nidaam cusub xukuumad cusub oo horay u qaada howlihii dowladda ay dhaqato maadaama prime minister saaka lagu dhawaaqay prime ministerkaas inuu xukuumaddiisa soo magacaabi doono isbedel weyn baanu filaynaa waktiga ka dhiman dowladda federaalka ah in xukuumaddanu ay kusoo kordhiso dalka xukuumadda cusub ee la dhisi doono tira ahaan intii hore ma ka yaraan doontaa maadaama aad tahay adigu afhayeenka madaxweynaha weli waxaan malaynayaa go-aankaas inaan la gaarin consultation bay arrintaas u baahan tahay madaxweynaha iyo prime ministerka marka go-aamadaa la gaaro kadib ayaanu saxaafadda u sheegi doonaa diyaairan aad iyo aad ayuu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa afhayeenka madaxweynaha dowladda federaalka ku-meel gaarka oo igu waramayay xarunta madaxtooyada dowladda